raxmaan iraxiim waxaan aniga oo ah taliyaha qaybta nabadgelyada waddooyinka ee booliiska dhinacayga bidixna uu taagan yahay taliyaha hoggaanka nabadgelyada waddooyinka midigtana uu iga xigo taliyo xigeenka qaybta nabadgelyada waddooyinka rabaa inaan halkan kala hadlo ummadda soomaaliyeed waxaan galabtay idaacadaha caalamiga ah ee dalka ka howlgala ay sii daayeen warar ay ka qaadeen dad soomaaliyeed oo ka cabanaya shil ka dhacay afgoy iyo xamar dhexdooda shalay ceelasha agteeda ceelasha biyaha ee xamar shil ka dhacay oo gaadiid kolonyo ah oo ay amisom leedahay ay ku dileen saddex marxuum oo magacyadooda la kala yidhaahdo alifle cabdishakuur bootaan cabdulle oo daraawiishta ka tirsan cabdulqaadir xuseen cali oo guutada labaad ururka shanaad horinta shanaad ee xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan iyo mootowade daxmar jaylaani abuukar cabdi oo hooyadii layidhaah muslimo qaasim cabdiraxmaan oo ku dhashay afgooye shilkaasi wuxuu u dhacay sida soo socota dadkii aan idaacadaha caalamiga la hadlay waxay sheegeen in aan arrintooda qaranka soomaaliyeed waxba ka qabannin dhibaatana ay tirsanayaan carruurtoodii oo meydihina weli ay bannaanka yaallaan sidaa daraaddeed waxaan ummadda soomaaliyeed ogeysiinayaa in shalay saacaddu markay ahayd afar iyo tobankii iyo daqiiqada yar oo la jira uu shilkaasi dhacay oo uu baabuur kaasbir ah oo ah kuwa gaashaaman ee ciidamada amisom uu shilkaas ka mas-uul ahaa taargadiisa baabuurkaas waxay ahayd waxaana waday alifle ama laba alifle wimbaale tiwaahile shilkaas ciidanka booliisku marka uu dhacay mootadaas sidaasi qabsatay waxaa daba joogtay mooto kale oo ay rag booliisii wataan kuwaasoo cayriyey lana hadlay rugaha kontaroolada booliiska ee ka horeeya ee meesha loo yaqaano lafoole iyo afgooye ciidan baa la hadlay waxaa ku soo baxay daraawiishtii booliiska ee afgooye waxaa lagu qabtay meel laamiga ah oo ay marayeen intaanay gaarin afgooye waxay sheegeen shilku inuu dhacay waxa ay la cararayeen ay ahayd in reaction lagu sameeyo ama ruduudulficli oo dad caraysani ay waxyeelaan waxaa watay ciidankaas oo madax u ahaa gaashaanla sare s k kuteesa oo ah birgeydka labaatan iyo toddobaad ee ciidanka amisom ninka madaxda u ah booliiskii afgooya ka yimid kuwii deganaa ceelasha biyaha kuwa degan meesha loo yaqaan lafoole kulli iyo kuwii cayrsanayay waxay isugu yimaadeen meeshii lagu joojiyey goobta shilka waxaa yimid ciidan taraafika ah oo ka socday saldhigga booliiska afgooye waxay arkeen shilka dhacay waxayna geliyeen buugga dacwadaha ee obiga saldhigga afgooye lambarkiisa laba boqol iyo soddonaad dadkii wax noqday magacyadoodii iyo ciddii waxyeeshayba halkaasay ku rikoodh gareeyeen taliyaha ninkii u ahaa ciidankaas wuxuu bixiyey caddayn uu gacanta ku qoray oo ka kooban lix qodob oo uu mar ummadda soomaaliyeed inaan dhibno maanaan imaanin dalkan inaan caawinaannu u nimid leeyahay waxa dhacayna ma ahayn wax loola camdiyey ee waxay ahaayeen shil waxaan oggolnahay mas-uuliyaddanna saaran inaannu qaadanno cararka aan cararnin ayaan loo qaadanin inaannu sharciga ka baxsanaynay ee waxaannu diidaynay dad caraysan oo sibil ah inay yimaadaan oo annagana waxna gaaraan iyagana ay wax gaaraan sidaa daraaddeed waxaan dadweynaha soomaaliyeed ku wargelinayaa in ciidanka booliiska ee nabadgelyada waddooyinka kuwooda afgooyo jooga iyo kuwa xamar joogaaba ay hayaan warbixinta raboodkan iyo wixii dhacay dacwaddiina la baarayo wixii ka soo baxana aannu la wadaagayno bulshada soomaaliyeed aniga oo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka booliiska taliyaha hoggaanka nabadgelyada waddooyinka iyo kaygaba waxaan rabaa qoysaskii ay ka baxeen iyo dadka soomaaliyeedba inaan u digno tacsi kal iyo laaba oo aannu leenahay samri iyo iimaan allah inaga wada siiyo waa naga wada dhinteen waana ka xunnahay wiilal yaryar oo dhallinyaro ah in dhibaatadaas ay la kulmaan wixii sharcigu yahay iyo waxa baaristu ku dhammaatana waxaa lagala soo xidhiiri doonaa dadka ehelka u ah waxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed oo dhan inaan u tacsiyadayno ay sidaas u ogaadaan in aanay dawladdu hakranin qarankuna wax ka qaban waayin arrintooda ee aannu la soconno ciidankani waxay ku joogaan sharci dawladda soomaaliya ay u oggolaatay wixii ay sameeyaan ee xadgudubana waa lagala xisaabtamaya waxa ay ka madax bannaan yihiin ma ahan sharciga soomaaliya waxaa lagu dabaqayaa sharciga soomaaliya u yaal isagayna u hoggaansami doonaan sidaasaan rabaa inaan idiin caddeeyo waana mahadsantihiin